madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo ka qaybgelayay kulan looga hadlayay hanaanka daadejinta maamulada iyo hufnaanta maamulada degmooyinka galmudug ayaa dul istaagay nooca doorasho ee dalka uu gelayo la dagaalanka argagixisada xaalka abaaraha ee deegaanada galmudug inkastoo muddooyinkii u dambeeyey uu istaagay dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab haddana madaxweyne qoorqoor ayaa tilmaamay in galmudug ay ka go-an tahay xoreynta deegaanada ay weli ku sugan yihiin al-shabaab waxaad og tihiin dadka reer galmudug meel kastay joogaan dagaalka cadowga argagixisada ah ee amniga iyo xasiloonida iyo nolosha ka soo horjeeda lagula jira waa laga wada qayb galay ilaahay fadligiis waxaana lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano muhim ah oo ay dhibaato muddo dheer ku hayeen cadowga argagixisada ah maantay inaad dagaalkii meel kastau ka socdo annaga dagaalka cadowgaas lagula jirahay waa isu kaana mid waa lagu jiraa meeshii uu ka socdana reer galmudug qayb bay ka yihiin waan ka qayb qaadanayaan dhammaanna waa bogaadinaynaa walaalaha iyo deegaanada iyo ciidamada qalabka sida ee qaybahooda kala duwanna waxaan leenahay meel walbay joogaan guul baan u rajaynaynaa
hadalhayn ka dhalatay ciidamo dhowaan ka baxay galmudug oo gaaray deegaanada hirshabeelle ayaa madaxweyne axmed cabdi kaariye uu sheegay in galmudug iyo hirshabeelle ay ka wada qayb qaadanayaan la dagaalanka al-shabaab deegaanada hadda sida gaarka ah ay baryahan dambe iskudayga ilaahay idankii fashilmay siina fashilmi doona laguna guulaysan doona ay ka wadeen oo ay ugu dambeeyeen deegaanada hirshabeelle reer galmudug qayb bay ka yihiin meel kasta oo dagaalka argaxsoo ka socdana mid baan u nahay si wada jirhana ula dagaalamaynaa wixii ciidamo iyo ciidamadiina waa ka qayb galeen gacantii kale oon geysanmayno oon geysan karana waa geysanaynaa waxna kala hari mayno meel kastoo dagaalku ka socdo
madaxweyne axmed cabdi kaariya ayaa sheegay in galmudug ay u diyaarsan tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah balse doorashada dalka ay keentay dib u dhac
sidaan la wada soconno haddanaan xusnay galmudug horena waa ugu diyaarsanayd haddana way diyaar bay u tahay qabanqaabadeedii ama hordhaceedii ama tallaabooyinka ugu horreeyena way socdaan waana bilowdeen inay dalka ka dhacdo doorasho qof walba oo muwaadin iyo xaqiisa iyo xooqadiisa ku helayo kuna gudanaya waajibaadkiisa cid uu doonayana ku dooranayo haddii laa yidhah annaga oo diyaar u ah oo si gaara ay galmudug uga samaysan tahay arrimihii doorashooyinka ayaa tii dalka in doorashada la mideeyo ayaan qayb ka noqonay taas ayaan dib ugu dhacnay moogiye annagu dee horeyba waad og tihiin waa tii aan doorashooyinkeennu diyaar ahaayeen guddiyadeennu diyaar ahaayeen dhammaan int wixii loo baahnaa oo doorashada u baahneed oo dhan annagoo diyaar u ah ayaan taas uga uga uga qayb galnay aada iyo aad runtii
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya ayaa bogaadiyey dagaalka ka socda buuraha gobolka bari ee ka dhanka ah kooxda daacish waxaan sidoo kale halkaan run runtii inaan ka bogaadiyo dowladda iyo dadka reer puntland dagaalka ay kula jiraan qaybo ka mid a argagixisada oo ay guulaana ka gaareen waxaan leenahay ilaahay idankii guulaysta waa guulaysateena dhammaystirka layskala qayb galaan leenahay waxaan leenahay soomaali meelay joogtaba cadowgaas argagixisada ah qofba intuu kari karo ha uga qayb qaato ha uga qayb galo la dagaalankooda iyo dalka in laga xoreeyo
xaaladda abaarta waa mid laga dareemaya qaybo ka mid a deegaanada galmudug kadib roobabkii dadka iyo dunyada ay ku tiirsanaayeen oo la waayey maanta waxaa lagu jiraa oo guud ahaan soomaaliya ay ku jirtaa xilli oo xilli abaareed ah gaar ahaanna galmudug saamayn bay ku leedahay abaartu waxay ka mid tahay galmudug meelaha hadda sahmada ama xogtii la aruurshay lagu ogaaday saamaynta weyn ay ku leedahay abaaruhu ku leeyihin marka hore halkan waxaan ka diraynaa runtii baaq aan leenahay dhammaan hay-adaha caalamka iyo deeqbixiyaashaba waxaan ugu baaqaynaa in ay si gaar ah guud ahaan abaarta isaga xil saaraan gaar ahaanna galmudug meelaha ugu daran maadaama ay ka mid tahay in si gaara loogu soo loogu gurmado loogu dadaalo dadka soomaaliyeed waxaan leenahay ahaan reer galmudug sidaan hore u sheegay isbedel ayaa ka jira caalamka taasna waa inay timaado markay saasoo kale timaado oo deeqihii ama istaagaan ama ay isbedel u ku yimaado waa in isku tashi bulshadeenna ka yimaado
si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug ayaa madaxda maamulada degmooyinka iyo laamaha amniga galmudug u diray fariin ay kaga foojignaanayaan kooxa xiriir la leh al-shabaab kuwa oo ku howlan iska horkeenka bulshada wada degan deegaanada galmudug si gaar ah hay-adaha dowladda galmudug gaar ahaan hay-adaha amniga gobollada iyo degmooyinka inay xil isaga saaraan inay cadowgu iska hor keenaan bulshadeenna oo aada ogtihiin inay dhaqamadooda xun ka mid tahay oo ay ku howlan yihiin in aada iyo aada loola dagaalamo looga foojignaado oo isku dhacyada iyo dhibaatooyinka ay ka abuuraan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waxay ka abuurayaan in isha isha lagu hayo hay-adaha amniguna xil gaara iska saaraan iyo mas-uuliyiinta ay sida gaarka ah u qusayso arrintaas cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo